dhallinyaradu waa lafdhabarta horumarka bulsho kasta waxayna leeyihiin awood halabuur iyo karti ay ku gaari karaan kobac dhaqaale iyo mid bulsho dhallinyaro badan waxaa hortaagan caqabado dhaqaale habka abuurista fikradaha iyo halabuuro ganacsi oo guuleysta waxayna u baahan yihiin dhiirigelin si ay u gaaraan hamigooda ku dhisan halabuurka ganacsi qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ayaa ka hadlay caqabadaha dhallinyarada ka hortaagan inay la yimaadaan halabuur ganacsi oo guuleysta iyagoona dhallinyarada kale ku dhiirogeliyey in ay ku biiraan ama ku dhiiradaan dhinaca ganacsiga
dhalinyarta badanaa hadda wadanka joogtid uma diyaarsana inay ganacsi bilaabaan aan isdhihi karaa waayo ganacsiga markaad bilaawdid wuxuu u baahan yahay wakti badan in loo safro lagu dadaalo laakiin dhalinyarta waxaan isleeyahay badanaa wadanka joogto ayagoo ganacsi bilaaban karay wax bilaabin marka waxaan isleeyahay dhalinyartaaba u diyaarsanayn inay shaqaystaan badanaa waxay ka doorbidaan markay jaamacadaha iyo meelahaas kasoo baxaan shaqooyin fiicfiican iyo wax wanaagsan iyo waxaa sii raadiyaan marka ganacsigana dhib badan iyo howl badan uu rabaa marka waxaan isleeyahay inkastoo wax kasta ganacsi markii la bilaabayo ay u baahan tahay dhaqaalo haddana waxaan isleeyahay dhalinyarta wadanka uma diyaarsana inay shaqaystaan saasaan isleeyahay ani jowhar hadda magaalada aan ku noolnahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxyaabaha caanka ay ku tahay waa xoolaha iyo beeraha adoo jowhar jooga marka haddii aad aad baqaar weyni badan konton kurs gelisid waxaa kaaga fiican oo toban eer toban eekar beer toban eetar beer samaysto ilaan oo wax saasoor sameeya haddii aan beledweyne tago aan iraa lo aan dhaqanaa see tahay ma shaqaynayso liannahu ganacsiga waxaa ka horeeya horta meesha aa ka samey rabtid inaad fahansan tahay jowharaa joogtaa beer iyo xoolo sameey beledweynaa joogta ama muqdisho ganacsi sameey haddaan hadda hadda xamar aan tago geelaan dhaqanaa ka war gudiis ama xamarweyne aan qol ka kiraysta sax ma aha muhiimadda marka waxaa waaye meesha aad wax ka samaynaysid horta inaad inaad iska fiiriso marka waxaan jeclaan lahay dhalinyarada inaysa meel walba ay maaragtay gacmaystaan ay shaqaystaan ay ganacsadaan nooc kasta dadaa aajire ee wuxuu tacbaayaa yaanya woo ka ganacsanaa maanta wuxuu safrinaa shan jiirgaan iyo meelahaas safaraas u qaadaa magaaladu geynaa ile beertiisa ay ugu baxday lacag uu soo helaa cawada laba milyan saddex milyan mil iyo shan boqol oo wataa marka ganacsiga kamid ile shaqadaas u yaqaanaa mid kale wuxuu garanaa bocorta iyo basasha iyo waxaasoo kalo inta ka shaqaaya mid cambahu kasaa xataa cambaga ganacsi waa nima halahu markaas waraab rabo markii yacni osdhalaayo xilligiis dhalaayo kaloo fasal kaloo nimaa yaqaana anoo kaloo ma aqaana ilan xoolihiin aqaanaa geed ma kasaay ninkaasna wuxuu leeyahay waqti hebel dhalaa bil hebel dhalaa waraabkiisa saasoo kalo cumrigiisa halhaas jiro kalo yani yani wax badanaa horta iska jiro laakiin waxaan dhalinyarada jeclaan lahay inaysay maaragtay ganacsigaas ay wax fahmaan ay shaqaystaan baagamuudada iyo wareega iyo dulmiga iyo barabagandada ay iska dhaafaan ayaan